munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee aragga adduunka oo ay iska kaashadeen qabsoomideeda jaamacadda caalamiga ah ee idaacadde iyo isbatalka indhaha ee mustaqbala ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay aqoon-yahano dhakhaatiir agaasimayaal xildhibaano wasiiro maamulka sare ee jaamacadda caalamiga ah ee adancadde iyo isbatalka indhaha ee mustaqbal maalinta aragga ayaa sidaan oo kale looga xusaa dunida iyadoo lasoo qaato kiisaska xaaladaha indhaha waxaa munaasabada ka hadlay doctor cabdiqaadir axmed mahad gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee adancadde iyo agaasimaha isbatalka indhaha ee mustaqbal doctor cabdisamed xasan intaas kadib jaamacadda adancadde oo ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijkan ka mid ah doorkee ku leenahay meeshaan doorka aan ku leenahay waxaa waaye jaamacaddu waxay leedahay kuliyad lagu bartay indhaha oo la yidhahdo optometry optometry ardayda waxay siisaa shan sano oo bachelor degree ah dhakhaatiirtaas waxaan aada ugu mahad celinahay isbitaalada indhaha ee jooga inta ugu horeeya isbitaalka mustaqbal ee ardayda aada gacanta ugu hayo baratikadooda iyo baristooda aada gacanta ugu hayo waa u mahad celinaynaa ardaydaas soo qalin jibisay waa human capital waaye dufcadii koowaad dufcadii labaad markay sii qalin jibinayaan isbitaalada hore kasii qaataan waa arday qayb ka midan way fadhiyaan hadda horteeda fadhiyaan isbitaalada magaalada ka shaqeeyaan waxaan ka shaqeynaynaa tirada aan soo saarayna ha yaraato in la helo dhakhaatiir caawisa dhakhaatiirtan hadda noo joogta iyo kuwa kaleo iman doonaba inay dad caawin doona ayaan ka shaqeynaynaa inay soo saarno waxay maanta annaga noo tahay bahda caafimaadka indhaha maalmahanba waxay noo ahayd maalmo ka duwan maalmihii hore sida la yirina oktoobar maalinta labaad ee khamiista ah caalamku waxaa lagu xusaa maalinta aragga adduunka marka xuskaas wuxuu socdaa ilaa isbuuc wadan walbana wuxuu leeyahay waxyaabo qaasa oo xuska ku saabsan in maaragtay baraarujin la sameeyo oo ku saabsan in dadka loo sheego cudurrada caafimaadka indhaha sida looga hortegi karo sida laisku daaweyn karo shaqooyinna waa la qabtaa oo screen ah oo hadda intaan joognay isbuucan isbitaalada qaar way qabteen alixsaan oo kale screen buu sameeyey aqoonta ah sumay oo kale waxay sameeyeen maaragtay seminaar annaga oo kale mustaqbal waxaan sameynay qalliin free ah jimcadii ugu dambeysayna dood waxaa la sameeyey ku saabsan astaan oo dhakhaatiirta qaar ka mid ah laakiin fadhigan wuu ka duwan yahay fadhiyadii hore oo waa fadhi ka duwan fadhigii hore oo waxaa jiray laba bilood ka hor inaan maamulka jaamacadda aadancadda aan wada fadhiisanay annagoo aan dood dheer oo ku saabsan barnaamijka indhaha iyo dadkii ka shaqayn jiray indhaha iyo waxay samayn jireen inaan baaris ku samayno